aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir calasow marka laga hadlo sababta iyo cidda lahayd abaabulka qolyaha saaka lagu weeraray magaalada beledweyne waxaa jiray afartii maalmood ee lasoo dhaafay in dowladda federaalku ay ka arinsanaysay culeysyada soo wajahay maadaama aysan haysan wax ciidamo ah oo markaa gurmad ka sameyn kara meelo kala duwan oo dagaallo ay uga socdaan iyo dhul baaxad leh oo ay la wareegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab codsiyo dowladda federaalku ay dirtay gebi ahaanba wa ay kusoo hungowday dantuna waxay biday in la raadiyo maleeshiyaad la qoro iyadoo weliba aanan wax tababar ah la siin weliba in dagaalka la geliyo marka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa faylkaas gacanta ku hayay iyada oo dadka loo xilsaaray uu ka mid ahaa sambalolshe sambalolshe oo loo diray hiiraan waa uu kusoo hongoobay waxaa jirtay in xamse uu diray xubno xildhibaano ah si ay usoo ururiyaan odayaal keeni kara maleeshiyaad marka qabqablayaal horey dowladda federaalka uga mid ahaa oo u diiwaangashanaa tusaale ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo kale ansixinta iyo doorashooyinka ka qayb qaadan jiray ayaa lagu shirsiiyey magaalada beledweyne iyada oo saraakiishii markaa la shaqeyn lahaa ee kala wareegi lahaa maleeshiyaad shirka ay kala qayb galeen waxaa markaa laga arinsanayana waxay ahayd sidee wax laga yeelaa iyo in la furo buog maleeshiyaad in la qoro si markaa ay u xalaaleystaan odayaashu iyo saraakiishaba xamse cabdi barre lacag ay ka qaateen sidaa darteed ayaa markaa weerarku uu ku qabsaday saaka xilli ay uruursanaayeen oo howlahooda halkaa iyo shirarkooda ay markaa ka wateen hadal uu habeenkii xalay jeediyey xamse cabdi barrena waxaa laga dheehanayey isla arintaas iyo in uu ka filanayo odayaashaasi shiraya iyo saraakiisha iyo waxyaabaha la midka ah inuu ka filayo guul inay keenaan oo wuxuu leeyahay dagaal ayaan baqaadaynaa waxaan magaca qabiil isagoo isticmaalaya qabaa'ilka iyo haweenka iyo garab in nala siiyo ayaan rabnaa oo awood markaa dowladda federaalku ay leedahay marnaba ma soo hadal qaadin maalmahan haddii ilaaha idhaahdo xukuumaddu waxay dadka soomaaliyeed ay ku hoggaamin doontaa dagaal toosa oo cad waxaan ugu baaqayaa marka beelaha soomaaliyeed odayaasha dhaqanka gabdhaha soomaaliyeed inay arrintaa u istaagaan waad ogtihiin maalmahan brobagandada socota waxaan rabnaa in arrintaas waa beentiin aan dhahno kaasi wuxuu ahaa xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka waxaa weerarka uu ku soo aadayaa iyo abaabulkaasi fashilmay iyada oo madaxweynaha dowladda federaalka muddo labaiyo toban saac ka hor magaalada dubai uu tegey halkaa aad ayaa loogu bahdilay soo dhoweynta madaxweyneyaasha oo kale lama soo dhoweyn ninka madaxweynaha ka ah imaaraadka carabta calankiisa ayaa ag yaalay laakiin xasan sheekh wax calan ah iyo meel uu ka socdo iyo astaan muujin karta waxa uu yahay waxba looma keenin oo kursi ayuu markaa ku fadhiyey isagoo la mooda nin ka mid ah boqortooyada xukunka haysa ee imaaraadka carabta waxaa jirta in xasan uu dhaqaale deg deg ah ka codsaday dowladda imaaraadka carabta maadaama mushaaraadkii ay dowladda federaalku culays kala kulmayso lacago laga jartay ay jiraan oo shisheeyaha ay ka heli jirtay imaaraadku ilaa iyo hadda inay ka jawaabeen iyo in kale lama oga laakiin dad xogogaal ah waxay leeyihiin imaaraadku waa uu ka cagajiiday lacagahaasi sababtoo ah waxaa jira xisaabaad kale oo dowladda federaalk ay isku hayaan oo ay ka mid tahay imaaraadka oo doonaya in isagu uu maamulo nidaamka dowladda federaalka khayraadka oo kale shidaalka iyo xasan sheekhna uu faraha ka qaado dowlado badan oo imaaraadku ay isdiidan yihiin xasanna taa uu fahmi layahay marka imaaraadku waa uu ka cagajiiday ayaa laleeyahay lacagahaasi xasan sheekh maxamuud uu ka dalbaday si mushaaraad looga dhigo ciidamada danab la yiraahdo oo markaa mushaaraadkoodu qalqal uu ka taagan yahay marka xaaladdu aad bay ugu cakaran tahay weerarkanna waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dowladda federaalku aysan markaa haysan wax ciidamo ah oo uga qayb qaadan kara dagaalada islamarkaana ay doonayso oo keliya in odayaal lacag la siiyo oo la yiraahdo maleeshiyaad soo raadiya